bismiillaahi raxmaan raxiim maanta ay bishu tahay lixiyo toban waxaa hotel dayax isugu yimid xildhibaanno ka kooban digili mirifle tiradoodna ay dhan tahay afartan iyo shan xildhibaan xildhibaannadaas oo isugu yimid inay ka hadlaan dhibaato ka dhacday mase ka soo yeertay maamulka puntland gaar ahaan degmada gaalkacyo gobolka mudug iyo degmooyinka sida jariiban qarno bacaadweyn intaas ka dhacday ayaa la isugu yimid halkan burtinle doodeer ka bacdi xildhibaanada halka isugu yimid waxay baaq u dirayaan maamulka puntland baaqaasoo ku aadan in dadka ka soo jeedo koonfur galbeed oo mar kasta oy wax dhacaan ayaga taarget laga dhiganaayo in laga joojiyo ciddii dembi gasho la raaco ciddii la soo qabtana ayadoon la maxkamadaynin maxkamad aan la keenin inaan la dilin sida mar daraad bisha koo iyo tobankeeda ka dhacday magaalada gaalkacyo waxaan aad oga xunnahay dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday magaalada gaalkacyo oo ahayd laba nin oo soomaaliyeed oo wiilal yaraa midna labaataniolaba jir yahay midna shaniyo toban jir yahay intii la soo qabtay tarankooda la gooyey baabuur lagu xidhay dabadiisa ilaa ay ka dhimanaan lagu jiiday waa wax yacni aad iyo aad looga xumaado oo soomaalinimada aan ku jirin muslimnimada aan ku jirin yacni nin jir naxay uusan samaynaynin waaye maamulka puntland waxaan ka codsanaynaa dadka dembi ma gala in lama dhahay laakiin markuu dembi galo waa in maxkamad la keenaa maxkamad ay dishaa maxkamad ay xukuntaa laakiin nin shacba nin shacba intuu qabsado uusan dilin marna ma oggolaan karno mana la yeeli karo meelay kaga jirta qawaaniinta islaamka iyo qawaaniinta caalamkana ma jirto nin shacba intuu nin shacba soo qabsado inuu dilo waxaan cambaaraynaynaa baaqa ka soo yeedhay ugaas yaasiin cabdisamed oo ku dhawaaqay asagoo qori qarwaaxsan dadka reer koonfureed shaniyo toban cashaa kaga baxaana puntland uu yidhi aad i aad u cambaaraynayna puntland waa dal soomaaliyeed dadka joogana waa dad soomaaliyeed in saas la yidhaaha way xun tahay taa hadday timaado waxaa dhacayso in soomaaliya ay xaduudo kala yeelato la kala xirto nin walba markuu meel kala gelaayo uu ku galaa muxuu ah mustawaqa ku galay noqonaysaa taas aad iyo aad baan uga xunnahay beesha caalamka iyo soomaali weynta laftigeeda waxaan ugu baaqaynaa arrintaas foosha xuna meesha ka dhacday in laga dhiidhiyo jawaabna laga bixiyo hay-adaha xuquuqul insaanka mase caalami ha haadaan mase lokal ha haadaane inay arrintaa dabagalaan xabsiyada dadka lagu hayo guryaha gaarka lagu haysto in la ogaado maamulka puntland waxaan ugu baaqaynaa dadka guryaha shakhsiyaadka lagu haysto in laga soo bixiyo meelaha dawladda ay leedahay maamulka uu leeyahay in la keeno oo guri dambe aan nin lagu haysanin dadka loo handadaayo loo hanjabaayana laga daayo taas ayaan ugu baaqaynaa waxaan rabnaa in muxuu ahaa si soomaalinimaha walaalnimaha in loo wada noolaado haddaa lagu wada noolaan waayo arrinta waxay noqonaysaa arrin qaab daran sida maanta ee ku bilowday puntland wax soomaali farax gelinaya maaha wax muslimka farax gelinaya maaha wax yacni walaalnimaday ku imaanaysana maaha arrintaas waxaan rabnaa in yacnii laga bixiyo abolojes weyn waxaan rabnaa in laga bixiyo jawaab cad waxaan rabnaa in ciddii filkaas geysatayna maxkamad la keeno dib dambana ay isugu dhicin dadka hadda lahandadaa lo leeyahay guryaha kama bixi kartaan ma soo bixi kartaan mase inti la soo qabto ayagoo ganacsataa dharka muxuu ahaa ciidamada loo gelina laleeyahay shabaabatiin in laga daayo waxaan ognahay shan iyo toban qofood in guryahooti laga qabtay dhar loo geliyey layidhi shabaabatiin dowladda puntland way og tahay shacabka puntland wuu ogyahay cidda samaysana waa la ogyahay ayadan in tallaabo cad laga qaadaan rabnaa aad iyo aad baad u mahadsantihin waxaan rabaa saaxiibada kale inaan u dhammeeyo waxaan ugu baaqayaa maamulka puntland iyo shacabkiisaba in yacni arrimaha foosh xuno meesha ka soo baxayo la hor istaago shacabkaa soomaaliyeed meesha joogana wanaag lagula dhaqmo wabillahi towfiq assalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim shirkan jaraa'id maanta annaga inta ku qabanay waxay ujeeddiis weyn ay tahay in aan ka hadalno falalka ka dhacay maaragtay ii sheeg ee puntland runtii waxaan ayiidsanahay wixii saaxiibkay halkan ugu tiriya oo soo sheegay oo ay yihiin waxyaabaha ka dhacay puntland bishan horaanteedii abriile ilaa maantaan mataqaanaa waxyaaba aan la dulqaadan karin meesha ay ka socdaan puntland waa maamul maamulada ugu horreeyay ee federaalka meesha mataqaana waxa way ka ka unkumuwe waxa way waxaan aad ugu nacay iyadoo saas ay tahay in haddana dadkii meesha ganacsahan u tagay ama barakacahan u joogo in qaabkaas loo gala aadan ugu mataqaana ugu xunnahay dadka meesha ay degan yihiin oo sida magaalooyinka qardho sida mataqaanaa bacadweyn sida guldogob iyo jiriiban ayaa dhibaatooyinka ugu culus ugu mataqaanaa waxa weeye ii sheeg ee oo xun laga soo sheegaya ummadda meeshkunool ama shacabka meeshkunool ee ka soo jeeda koonfurta soomaaliya gaar ahaan koonfurta galbeed ka soo jeeda waxa weeye dhibaatooyin badanban iyo cabasho badanba nooga imaanayeen annaga maadaama xildhibaanadii qaranka aan nahay aad baan mataqaana ugu xanuunsanay arrintaa waxaan ugu baaqaynaa maamulka puntland kow in anaga horumarka hore arrintaas waan cambaaraynaynaa oo falalkaas mataqaana guracan oo meesha ka dhacay labo waxaan uga baaqaynaa maamulka puntland in dadka mataqaana xayawaan mahal iska xirxirinaayo in wixii oo dadka lagu arko shuruuc ahaan mataqaana waxa weeye in la mariyo wixii maaragtay ii sheeg ee dastuuriyan ama mataqaana waxa weye ciqaab isaga mutaysa markaa maxkamad loo soo saaro waxaa kaloo cambaaraynaynaa in dadka mataqaana waxa weye meesha ku nool oo guryaha laisagala soo baxaayo oo falal ammaan darra mataqaana loo geysanay argagax lagu ridaayo cid allaale ciddii markaa falal mataqaana ay geysato in la maxkamadeeyo ciddii aan waxba galabsanna mataqaanaa amnigoodii iyo maaragtay ii sheeg xasilnoonooda mataqaana la sugo waa maamulka puntland ayaa uu xil saaran mar kale iyo mar kale waxaan ugu baaqaynaa maamulka in arrintaan mataqaana uu dhig ugu laado waana sameeya baaritaan wixii ka jiraan hay-adaha saasoo kale xuquuqul insaanka oo puntland ka jira oo runtii waxa way gacanweynka geysteen sidii ummaddaas mataqaana loo badbaadin lahaa ayagana mataqaana waxaanu ku dhiirigelinaynaa islamar-aantii ku bogaadinaynaa in wixii ayaga awooddooda ee mataqaana xuquuqul insaan mataqaana ay ka qaataan dhammaan waxgaradka reer puntland siyaasiyiin ha noqdaan waxgarad ha noqdaan culammaa'u diinka in dadka dad soomaaliyeed way soomaaliya meel kasta way ku wada nooshahay qabaa'ilaad markii loo nin wal mataqaana meesha waxaway dhindhacan koonfureed iyo koonfur galbeed inta waa lagu wada nool yahay arrinta annaga intaas ma geynayn laakiin waxaan leenahay dowladdaana ha loo soo laabto ha la fiiriyo qofka xuquuqdiisa wixii asaga dembi geysan mataqaanaa in maaragtay ii sheeg tallaabadiisa mataqaana sharci waafaqsan laga qaado waa laga hadlay dhowr jeer arrimahaan oo kale way soo noqnoqdeen waxaana xasuustaa arrimahaan oo kale way dhacdeen puntland mataqaana falalkan way ka geysteen haddana markaan mataqaana saan oo kale waaye waxaan uga baaqaynaa annaga maamul ahaan inna wixii sharciga waafaqsan cidna ma diidayse qaabkaas loo sameeyo waxaan mataqaanaa mar labaad aan leenahay ummadda ha ku wada noolaato si amni iyo mataqaanaa waxa way xasilooni ku jirto soomaaliya mataqaanaa meel walbay ku wada nooshahay walaal weeye federaal weeye sidii geedda socodka federaalku hirgelayeen waxaa mataqaanaa loo baahan yahay in la wada noolaado laisdaryeelo waxa weeye lagana shaqeeyo wixii mataqaanaa waxay wada jir ah marka waxaan uga baaqaynaa xukuumadda iyo maamulka iyo mataqaanaa ugaasyada iyo isimada intaba arrintaa inay dabagalaan waxay warbixin cadna mataqaanaa naga siiyaan abolojaisan mataqaanaa amba mataqaanaa ka bixiyaan raaligelin arrimaha lagu kacay dadyooga mataqaanaa ka soo jeeda koonfurta guud soomaaliya gaar ahaan mataqaanaa dadka koonfur galbeed waxaan maqlaynaa in dadka qaarkiis loo qabqabtay shabaabaa yihiin shabaab way saanwa in ganacsiga laga soo wato bannaanka lagu toogto amba si mataqaana waxay garadaro loo xir taasna waxaan u arkayna inay tahay sharci darro meena looga dhacay dastuurka iyo qawaaniinta guud ee dalka mataqaana u yaaleen maamulka puntland mar labaad mar saddexaad waxaan uga baaqaynaa in arrintaa tallaaba cad ka qaado cid allaal ciddii gardaraysatay oo dadyoga ku xadgubday shuruucdooda ku xadgubday ama xuquuqdooda ku xadgubday in maxkamad lasoo taago wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu haddaannu nahay xildhibaanada digil iyo mirifle maanta halkan waxaan iskugu nimi dhacda naxatinle dhacdadaas oo ah dhacdadaas oo ah dhacdo loo geysto dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya oo shan iyo labaatan sano ka hor soo barakacay markay dhibaato dalka ka dhacday markaa soomaali islaysay markay qabiil isu laysay markay kooxkoox isu laysay dadkii ka soo barakacay koonfurta soomaaliya dadkaasoo u barakacay puntland u barakacay dadkaas oo loo geysto dhibaato joogtaah dhibaato joogtaa oo xanuun badan oo ah xaqiiqdii waxaan loo dulqaadan karin ilaahay waxaa weeye ummadda ilaahay baa abuurtay qofka biniaadankaa dembi waa gelayaa qof kastoo biniaadana xaquuq buu leeyahay waxa uu qofku markuu dembi galo wuxuu leeyahay waajibaad iyo xaquuq qofku intuunan uu maaragtay markii la soo qabto waa eedaysane waa qof la soo eedeeyey waxaa qofka dembi u yeeli karta maxkamad in qofka waxaa la rabaa maxkamad la saaro maxkamad inay ku caddayso dembi maxkamaddu mar qofka walba waxay ku caddayso kii ay dil ku caddayso kii ay xabsi daa'im ku caddayso kii ay maaragtay xabsi gaaban ku caddayso kii ay ganax ku caddayso qof walba waxaa la rabaa in waajibkaas la marsiiyo laakiin waxaa dhibaato ah in la bartilmaamsado dadka u qaxay walaalahood reer buntland oo dhibaatada u geysay meeshaasna ku tarmay oo ku batay oo hadda ka ganacsada oo hadda maaragtay ka shaqaysta in maaragtay midabta koor baa lagu suubiyey midabta koor ma soomaali waa wada walaalo soomaali waa isku dan waa isku dal waa isku diin waa isku dhiig in maaragtay dadka qaar maaragtay la midabta kooro aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay mana qabato in maaragtay dadka qaar la midabta kooro waxaannu ka xunnahay dadkaas waxaa loo geystay dil baa loo geystaa dhaca baa loo geystaa barkicin baa loo geystaa jirdil baa loo geystaa waxaa loo geystaa in la xirxiro oo qaar badan ay maanta curyaaman yihiin oo gacmo halaa yihiin oo luga halaa yihiin oo aanay shaqaysan karin waxaan marka leeyahay dowlad goboleedka puntland arrintaas inay wax ka qabtaan oo ay wax weyn ka qabtaan dadka ay dhibaateeyeenna in maaragtay ay dhiibaan dhiiggooda inay dhiiggooda dhiibaan dadka ay dileen iyo dadka ay dhaawaceen iyo dadka ay dhaceen dadka ayaga ku dhex nool oo meelna aan u carari karin oo dhul kale aan garanaynin oo ayaga magansaday walaalahoodaa waxaa loo baahan yahay in xaquuqul insaankooda iyo bini'aadamnimadooda in la fiiriyo ma aha in maaragtay waxaad rabta qofka kula kacdid ilaahay kama raalli aha namana qabato marka waxaannu leennahay madaxweynaha ee dowlad goboleedka puntland odayaalka odayaalka dhaqanka ganacsatada siyaasiyiinta haweenka dhallinyarada beesha caalamka in waxaan leennahay dadkaas waxaan leennahay in maaragtay arrintooda la baaro qof walba wixii maaragtay uu mutaystay lagu suubiyey qofkii lagu xadgudbana in xaquuqdiisa la siiyo intii saas baan soo jeedin lahaa waxaan ku darayaa haddaad tihiin maamul waxaad tihiin maamul oo shan iyo toban sano jirsaday dadkaas hadday dhibaato gooniyo idinku hayaan madaxweyneaad leedihiin odayaal dhaqameed baad leedihiin ganacsataad leedihiin siyaasiyiin baad leedihiin haween baad leedihiin dhallinyaraad leedihiin culimaa'udiin baad leedihiin dadkaas hadday dhibaato gooniyo idinku hayaan sharciga keena sharciga soo taaga guryaha ku xirannina duurka ha ku dhicinina maarata xaquuqdooda ha gelinina iyo maaragtay xaqooda ha gelinina kuwaad dhibaatayseenna waxaan leennahay inaad ka karag baxdaan oo aad dhiibtaan dhiiggooda iyo xaquuqdooda inaad dhiibtaan ayaan idin leeyahay waxaan kaloo mar labaad leeyahay iska soo dira dowlad baa tihiin dowlad goboleed xoog laa tihiine baabuur iska soo saara hadday idin dhibaayaan dhulkooda u soo celiya saas baan idin leeyahay marka waxaan leeyahay ka fiirsada waxaas dhagax meel dhowbuu ku dhacaa dhawaaqna meel dheerbuu ku dhacaa waxaas wax walba oo dhacaya waa wax maanta loo wada jeedo maanta websaytyaa jira internetyaa jira facebookyaal baa jira wax qarsoon ma jiraan wax la qarin karo ma jiraan ee waxaan leeyahay arrintaas waxa laga qabto si deg dega waxa looga qabta ayaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu